Sarreeyo Guuto Axmed Suleymaan Cabdulle Defle oo ka tirsanaa saraakiishii ugu sarreysay nidaamkii kaligistaliska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre ayaa ku dhintay magaalada Brussels ee dalka Biljimka defle wuxuu muddo dheer ka mid ahaa gacanyareyaashii ugu dhowaa taliskii milatariga isagoo soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa hay-addii sirdoonka n s s oo caan ku ahayd xadgudubyada caburinta iyo la dagaalanka culimada soomaaliyeed intii uu hayay xilalkaas wuxuu door weyn ku lahaa qorshayaal lagu beegsaday culimada ducaadda iyo mujtamaca muslimka ah iyadoo la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey xarag iyo jirdil iyo xukunno dil ah oo lagu fuliyey dad aan waxba galabsanin geeridiisa ayaa timid xilli weli shacabka soomaaliyeed ay xasuusan yihiin xasuuqii cadaadiskii iyo gabodfalkii uu geystay taliskii uu ka tirsanaa dowladda hadda jirta ayaana garowsho dhab ah ka bixinin xadgudubyadaasi